بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم عشر كان عشر كي لما بقول يا أفراد وحونا كميدي أي عشر هذه إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كه wuxuuna ka kooban yahay suuratu muxamed aw suuratu alqitaal gebi ahaanteeda suuraddana sideed iyo soddon aayadoodu suuraddan laba magac baa labadaba ku taal suuratu muxamed waa la yidhaa suuratu alqitaalna waa la yidhaa wamaa nusila calaa muxammed ereygaasay ku magacaaban tahay ama fa idaa unsila suuratu muxkamatu wadukira fiiha alqitaal ayay ku magacaaban tahay suuratu muxamed waa suuraddii toddobiiyo afartanaad tirsiga ay ka koobmaan suuradaha qur-aanka kariimka oo boqol iyo toban iyo afar suuradooda suuratu muxamed waxay noqonaysaa suuraddii afartan iyo toddobaad suuratu muxamed waa suura madaniya waxay ka mid tahay suuradihii soo degay intii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu makal mukarama ka haajiray kadib uuna degay madiina almunawara muddadaasoo ahay toban sano cimrigii nabiga u dambaysay suuradihii soo degay tirsigoodu dhan yahay sideed iyo siddeetan iyo lix suuradood ayay suuratu muxamed ka mid tahay suuratu muxamed markaad suucadihii ahaa madaniga dabeecaddii aad ku taqiinay shareecada furuucdeeda inay qaadaa dhigto arrimahan baad ka filaysaa aayadaheeda saynu hore u sheegnay siddeed iyo soddon aayadoodu suuratu maxamed oo bilaabatay waatana abda'u haadihi suura waxaan suuraddatan ku bilaabayaa bismillaah eebbaweyne magicii cuskashadii allihii arraxmaan naxariisguuda uunka wada gaarta naxariista arraxiimi mid gaar ahaaneed kuna kooban inta adduunka ku rumaysa ee ku raacday kamaa qaala caza min qaa'il wa kaana bilmu'miniina raxiima naxariista inta rumaysay u gaara iyo middan guude uunka wada gaartay ilaaha labadaa naxariis male magiciisuna allah yahay cuskiina allaha aan cuskaday ayaan suuratu muxamed ku bilaabay aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi adalla acmaalahum suuradda awalkeeda suuraddii dhammaatay aakhirkeeduu ku xihan yahay waxaa suuraddii dhammaatay axqaaf u dambaysay fa hal yuhlaku ila alqawmu alfaasiquun waxa adduun lagu baabi'iyo ama aakhira cadaab abada la geeyo ma waxaan faasiqiin ahaynba waxaad moodaa meeshaa su'aal inay ku habboon tahay ilaahna wax la su'aala ka dhan oo la yidhi man hum yaa rabbanaa kuwan faasiqiintaa ee fallaagada diintaada iyo awaamirtaada ka baxay waxaad fartay dayacay waxaad ka reebtay dardaray magacoodana faasiqiin la yidhaah kuwa waa kuwama aladiina kafaruu wasaduu can sabiililah jawaab weeye marka faasiqiinta la halaago ee adduunka halaag guud u yimaad ama aakhiro cadaab abada la geynayo waxa weeye aladiina waxa kafaruu xaqa beeniyee diiday wasaduu awday can sabiiliillah ilaah waddadiisii islaamnimada ahayd ee uu jideeyey uguna yeeray addoomihiisa ayay naftoodii iyo kayrkeed labadaba ka awdeen sabab iyo mubaasharay ku awdeen iyagu markay madax ahaayeen awood waxay ku lahaayeenna u diideen islaamka inay galaan iyagiina islaamkii ayaan gelin laba dembi oo waaweyn oo hadday mid keliyata ku ekaadaan uu ciqaab ugu filaan lahaa ayay kulansadeen mid waa kufri la beeniyey la diiday wixii xaqa ee jiray idaylkii xaq ilaah baa u weyn isagii bay diideen nebi maxamed baa xiga waa ay diideen kitaabkii la soo dejiyey waa ay diideen wixii kitaabka gudihiisa lagu sheegay qiyaamo xisaabtamid is-abaalmarin janno iyo naar wixii oo dhanba way diideen waa dembigooda koobaad ka labaadna wasadu can sabiilillah diintii in la galay dadkii uga dhaartay marka marka aad dadka adiga lumaysid dembi labaad bay kugu noqonaysa idan faasiqiinta la halaago amarka eebanaka dibadda ah waxa weeye aladiina waxa ardaashaa kafaruu beeniyey xaqii oo dhan wasaduu ka awday dadkii can sabiilillah ilaa waddadiisii oo islaamnimadaa waddada eebbe alislaamow wasadaqa allaahu fii qowlih waana hadaa siraatii mustaqiiman fatabicuu kolkaa waddada eebbe islaamnimada wey wasaduu naftooda iyo kayrkoodba ka awday can sabiilillah ilaah diintiisa gelideeda kuwa weeye kuwa faasiqiintaa ee la halaagayo ilaahna wuxuu ku abaalmariyey intaan jazi iyo qiyaamo la gaarin adalla eebba inuu lumiyey acmaalahum iyaga camalyaalkoodii oo dhan ayaa eebbe lumiyey haddaynu kuwa ogaanay kolka kuwa iyaga ka dhana ee eebbe rumeeyey ee rasuul rumeeyey ee qur'aan rumeeyey ee aakhiriya wixii la sheegay idaylkood rumeeyey kuwaana balhaya waaladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaal suuban wixii farada ee la amray gutay wixii muxarama ee laga reebay ka fogaaday ee wa aaminuu rumeeyey bimaa qur'aanka nusila la dejiyey calaa muxammadin rasuulka muxameda korkiisa lagu dejiyey rumeeyey wa huwa muxamed iyo qur'aanka lagu dejiyey ayaa alxaqu wax sugana min rabbihim rabbigood xaggii ka sugan kuwa waxaa lagu abaalmariyey kafara eebba inuu asturay canhum iyaga xaggooda sayi'aatihim xumaan waxay lahaayeen idaylkeed ayaa laga asturay la tusin maayo la weydiin maayo loo qabsan maayo xukunkeed lagu qaadi maayo wa aslaxa baalahum camalkoodiina allaaba wanaajiyey iyo qalbigooda iyo xaalkooda oo adduunkana iimaan iyo camal saalixa ayuu waafajiyey aakhirana abaalgud weyn jannada iyo waxa gudaheeda ku jira ayaa loogu talagalay qaybtana waa ka kolka haddii labadaa lagu sheegay wacdiya waana kuma dhina ama qoladii hore ku biir ama qoladii dambe ku biir dadkuna labadaa wey qola saddexaad ma jirto xagga markii la tagaan laba aqal baa ku taal naar iyo jannaa ku yaal aqal saddexaad kuma yaal dadkuna labadaasuu ku kala hoyanayaa wasadaqa allaahu fii qowlihi fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir waaladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyey ee wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaal suuban wa aamanuu rumeeyey bimaa qur'aanka nusila la dejiyey calaa muxammadin rasuulka muxameda dushiisa lagu dejiyey wa huwa kan rasuulka muxameda dushiisa lagu dejiyey ayuunbaa alxaq wax sugan oo dhaba min rabbihim rabbigood xaggii ka sugan kafara eeba waa asturay canhum kuwa iimaanka iyo camal suuban kuwii hore maxay isku darsadeen kufri iyo diintii oo la awdo kuwanna maxay isku darsadeen aliimaanu wa saalixulacmaal kafara eeba waa asturay canhum xaggooda sayi'aatihim xumaanyaal waxay lahaayeen idaylkeed ayaa laga asturay la aragsiin maayo lagula xisaabtami maayo la weydiin maayo weji xumo iyo midna la tusin maayo wa aslaxa eebba waa uu wanaajiyey baalahum xaalkoodii ayuu adduun iyo aakhiraba wanaajiyey fahum laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun eebba kuma gacan sayraan oo kama hor yimaadaan oo waxay uun sameeyaan wixii uu faray oo keliyata daalika bianna aladiina kafaruu tabacu lbaatil qoladii hore maxaa loo baabi'iyey kuwana loo dhaqay waxa weeye kuwan la baabi'iyey iyagaa baatil cuskaday waxaan wax ka jirin kolkaa qofkii xunba cuskada daad baa la tegay qoladan dambena wax runay qabsadeen qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi daalika sababka kuwii hore loo baabi'iyey kuwaana loo dhaqaaleeyey waxa weeye bianna aladiina waxa kafaruu xaqa beeniyey ittabacuu waxay raaceen albaatil waxaan waxba ka jirin aasaas lahayn asnaan bay rumeeyeen alaab bay rumeeyeen ajraam samaawiye ah makhluuqan waxba ahayn khaaliqii runta ah ayay derdereen kolkaasay beenbeen qabsadeen kolkaasay baaba'een daalika sababka waxa wey biana aladiina waxa kafaruu gaaloobay itabacuu inay raaceen albaatil waxaan waxba ka jirin waana aladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyeyna itabacuu waxay raaceen alxaqa wax sugan ilaahay weynaaya waaxidka ah ee sugna rasuulkii maxamed ah kitaabkii qur'aanka ah runtii lagu sheegay waxaas xaqee sugan ayay kuwana raaceen min rabbihim rabbigood xaggii ka xaqa kolkaa kuwii baadil raacay baabi'in bay muteen xaq kuwii raacayna abaalmarin bay muteen kadaalika sida warka lagugu caddeeyeyba yadribu llaahu rabbi wuxuu u qadarayaa linnaasi dadka amhaalahum mahmahyaal cadow wax lagu garto jaangooyo qiimi badan ood wax walba ku garatid ayaa rabbi dadka u yeelay kolka adduunkiina waa labada aakhirana waa labada guri dadkiina waa labada kolka haddii warkii lagu caddeeyey caqli lagu yeelay cilmi aad wax ka garanaysid kitaab lagu dejiyey rasuul lagu diray cid ku qasbi mayso faman shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur warka waa cad yahay kadaalika sida ayaa yadribullaahu alla u yeelayaa linnaasi dadka amhaalahum amayaal buu u yeelayaa wax walbaba siday yihiin ayaa dadka loo tusayaa jaangooyo iyo mahmah iyo warcad ayaa lagu siinaya caqli baa lagugu rakibay cilmi baa lagu yeelay kitaab baa lagu dejiyey rasuul baa lagu diray ad le waayo marka fa idaa laqiitum aladiina kafaruu suuraddu waa medeni say dagaalka u qaada dhigaysa arag waxa weeye labadii qoraynu soo sheegnay een qolana aladiina kafaruu niri qolana waladiina aamanuu aynu niri laysku dhimay lana kala dhimay labaa la noqday col baa la noqday waa la dagaalamaya kolkaa qoladan shaydaan baa hogaaminaya qolana rabbi baa hogaaminaya suuratunis aynu ku soo marnay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaguut faqaatiluu wliyaaa shaytaan ina kayda shaytaani kaana daciifa kolkaa labadii baa loo dagaalamaya dagaalkaa midun buu ku joogsan karayaa nihaayadiisu waxa weeye gaale inay soo islaamaan hadday islaamnimo diidaan nolol kale waa jirta waa inay taxtaalmuslimiin soo galaan labadaa wixii ka dhexeeya waa la islaynayaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fa idaa laqiitum haddaad qoladiinni dambe mu'miniin ahaa aladiina qola la kulantaan ardaashii hore kafaruu gaaloobay fadarba riqaab qurjarida ahaata arrinta luqungayn wey riqaab waa luqunta darbina waa dhufasho halkaasaa dadku ka yaryahay inta kale dhumuc baa dadku ka leeyahay meeshaa luqunta niqniqlayda ee qadaadka iyo luqunta isaga fadhiyaan meeshaa ku dhufto war kale ma yahay fadarba riqaab luqunyaal jaridoodu xataa idaa adqantumuuhum haddaad warjeeftaan xinjiraha gacmaha la gashaano dhiilgooda carrada ka badisaan kolkaa bal inta dambe u yarkaadiya fashuddul wasaaq xarig adag nab ku siiy kolkaad warjeeftaan dilka ka badisaan mid midka soo hara xarig adag ku qabto xarig marka lagu qabto la fiirsanayaa in abaal iyo gallad lagu sii daayo iyo in rag iyo hub iyo wax hore u xirnaa hadday jiraan lagu xaajoodo maal lagu furto labadaba nabad wey fa imaa mannan imaa tamunnuuna inaad abaal ku daysaan mannan galladaysi bacdu haddaad xirtaan kadib wa imaa fidaa'an inaad iibsataan hadday rag idinka hayaan ama hub ku iibsada ama rag ku iibsada waxaad doontaan ku iibsada wa imaa fidaa'an furasho inaad ka qaadataan labadaasaad u khiyaar leedihiin wuxuu dagaalkaa joogsanayaa xataa tadlaca alxarbu ilaa dagaalka uu ka dhigo awsaaraha hubkeeda waana goorma waqaatiluu fii sabiili illah xataa laa takuuna fitna ilaa gaalnimaba dunida laga waayo oy gaalo laba noqdaan islaamka wax soo gala iyo wax hoos yimaada gaalba ha noqdee xukunka oggolaada oo koodh iyo canshuur bixiya ilaa ay labadaa midun ka noqdo dagaalkaa la wadaya daalika arrinku waa sida walow yashaa'ullah ilaah markuu inaga ina leeyahay la dagaalama gaalada isagu sow gaalada ma layn karo qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walow gooruu yashaa'ullaahu eebba doono lantasara waa ka argudan lahaa minhum gaalada walaakin ha yeeshe liyabluwa inuu jirrabu eebba gartay bacdakum qaarkiin mu'miniinta bibacdin qaarka kale kolka adiga mu'minka aad dagaalantid laba unbay mid noqon haddii lagu dilo jannaad markaaba dubuq tiri haddaad noolaata guul iyo magac jannana waad sugaysaa adaa mustafiida ixdal xusnayay laba wadoo qiimi badan unbaad mid la kulmi kolkaa fadhi laguma yaal fadhi kuuma yaal adaa mustafiida waaladiina akhyaarta qutiluu la dilo fii sabiiliillah ilaa diintiisa koryeelideeda lagu dilo falan yudilla eebba lumin maayo acmaalahum camalyaalkooda lumin maayo wuu ka abaalmarinayaa adduunkana waa loo qorayaa aakhirana waa laga abaalmarinaya markasa arrintii aadoo labadii qolo aan ayaa loo dagaalansan yahay fa idaa laqiitum ayuha almu'minuun intiina eebba rumaysa haddaad la kulantaan aladiina ardaasha kafaruu xaqa beeniyey fadarba riqaab luqunjaridun ha ahaato xataa idaa adqantumuuhum haddaad dilkooda badisaan fashuddu lwahaaqa xarig adag ku xira baaqigooda markaa xirtaan kadib fa imaa manan inaad abaal ku daysaan oo ku abaal sheegataan bacdu haddaad xirteen kadib wa imaa fida'an inaad luqun furasho ka qaadaan labadaba idiin bannaan kala doorta idinka xataa tadaca alxarbu ilaa dagaalkuba ka dhigo awsaaraha hubka iyo qalabka oo waa in gaal la waayo daalika arrinku waa ka walow yashaau allaahu hadduu eebba doono lantasara waa argudan laha minhum gaalada walaakin ha yeeshe liyabluwa in eebba jir rabo bacdakum qaarkiin bibacdin qaarka kale waaladiina ragga qutiluu la dilay fii sabiiliillah ilaa jidkiisa gudihiisa lagu dilo falan yudilla eebba lumin maayo acmaalahum camalyaalkooda lumin uu lumiyo daa hadalkeed sayahdiihim waabuu ku hanuuninayaa adduunka wanaag idaylki wa yuslixu waa uu wanaajinayaa baalahum xaalkoodu adduun iyo aakhiro labadaba wanaajinaya keliyata maaha wayudkhiluhum wuxuuba gelinayaa aljanna gurigaa qiimiga badan ee eebbaagtii ku yaal fii maqcadi sidqin cinda maliiki muqtadir ayaaba la gelinayaa oo jannadiisee ku garanayaan xarafaha allah jannadii aqoonsiiyey lahum iyaga rasuulka xadiid buu ku sheegay wuxuu yidhi qoladan ahlu jannaha xaafadahay jannada ku leeyihiin guryahooda adduunka say u yaqaanaan si ka daran bay u yaqaanaan allah ku hanuuninayo nin walba xaafaddiisii toos buu ku tegayaa wayudkhiluhum wuxuu gelinayaa aljannatuu gelinayaa xarafaha ilaah jannadiibuu aqoonsiiyey lahum dadkaan wanaagsan wey yaa ayuha aladiina aamanu marka haddii la yidhi labadii qola ha loo dagaalamo haddii aad mu'miniinba tihiin ma dareemi kartaan tabarxumo waxa la yidhaa ilaah haddaad u gargaartaan isagaa idiin gargaaraya markuu eebba idiin gargaarana barya galbeed midna uma baahnidin qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow in tansuruu haddaad u gargaartaan allaha eebba weyne yansurkum idinna waydiin gargaarayaa oo inaad adiga alla u gargaarto waa ficlu shardi inuu kuu gargaaro waa jawaabu shardi markaa way isku xiran yihiin haddaan marka hore yansurkum idinna eebba idiin gargaarayaa idan kiinoon la helin kiisaafilina usluubka carabiga iyo luqadaa sidaa keenay yaa tura ilaahay weynaaye waaxidka ah gargaarkuu naga rabo waa maxay waxaynu ku soo marnay fii suurati alxaj haddaydaan iloobin walaa yansuranna allaahu man yansuruhu in allaha laqawiyun casiiz afar weeye gargaarka eebbe uu inaga doonayo kow aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata gargaarku eebbe kaa rabo geel iyo ari u raaci maysid gunnimana ka daafici maysid gobonnimana kaama rabo salaadaad hagaajinaysa aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata kow laba wa aatawuu zakaata saddex wa amaruu bilmacruuf afar wanahaw cani ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur haddii laa ilaaha ila allaahu kan leeyahay kana laa ilaaha ila allaahu male kiristaana ma gaal wey waana laba taariku salaad maxay ilaah ugu kala dhow yihi idan kolkaad afartaa idinku toosisaan salaada haddii la toosiyo tukasho ma aha aqaamuu salaata iyo sallow salaata kale laba wey salaada lagaa rabo inaad toosiso wey salaadu dowladu arkaan iyo shuruud iyo waajibaad iyo hay-ad waxay lahayd oo dhanna waad buuxin wixii makruuhaad iyo mubdilaad ee dhaawacayna waad ka fogayn waxay noqon salaadii nabi maxamed uu yidhi oo kale salluu kamaa ra'aytumuuni usalli waxayna gebgablaynaya maaha idan haddii afartaad ka soo baxdaan baad gargaaree bahelaysaan gargaarkii marka saasuu ku xiran yahay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey aamanuu xaqa rumeeyayow in tansurullah haddaad eebba u gargaartaanba yansurkum idinna eebba idiin gargaarayaa wa yuhabbit eebba wuxuu sugayaa aqdaamakum lugihiinuu dhulka ku sugayaa qulubta marka yaqiin iyo iimaan laga biiciyo lugtu dhaqaaqi mayso kolka qalbiga ayaa xibinta basharka ugu qiimi badana kolka qalbigaaga uu dhaawacan yahay lugi wax iska gargariinaysaa meelay qabanaysaa mataqaan wa yuhabbit alla waa sugayaa aqdaamakum lugihiinna ayuu xaqa wa fii macrakati alqitaal goobta lagu dagaalamayo iyo xaqa yaa rabbi lugihiinna ku sugayaa sidaa marka mu'miniintii loo sugay qoladii kalena away waaladiina waxa kafaruu xaqa beeniyey fatacsan halaag baa lahum u sugnaaday wa adalla eebba lumi acmaalahum waxalla waxay camal la yimaadeen ee wanaag u ekaa hadday qaraabo xiriiriyeen goormu cawalkooda wanaagsanaanaya masaajid bay dhisaan masaakiin bay dhaqaaleeyaan waddooyin bay sameeyaan isbatallay sameeyaan agoon bay uruuriyaan camalka hadduu qof mu'mina samayn lahaa jannadii buu tegi lahaa iyagu kolkay gaalo noqdeen camalkoodu ictibaar male ka xunna waaba ka lagu cadaabay waladiina waxa kafaruu xaqa beeniyey fatacsan halaagba lahum u sugnaaday wa adalla eebba lumi acmaalahum acmaashoodii wanaagsanaan lahayd ayaa eebba lumiyey maxaasaa loogu curyaamiyey waxaa loogu curyaamiyey daalika sababka waxa wey liannahum iyaga yaa karihuu nacay maa anzala allah ilaah qur-aankuu dejiyey sunnadii mudaharada ahayd ayay naceen kolkaasoo dagaalkii u dambeeyey maaha hadday rabbi naceen diintiisa iyo rasuulkiisa iyo xaquu sheegay iyo isagii rabbi ah hadday naceen iyagoo bashara oo daciifa oon waxba ahayn fa axbata acmaalahum kolkaasa camalkoodii la baabi'iyey daalika sababka liannahum iyaga inay karihuu naceen qoonsadeen diideen inaad xaqa nacdaa iska jir maa anzala allah ilaa wixii uu dejiyey ee qur'aanka ahaa ayay naceen kolkaasaa fa axbata eebba hoobiyey acmaalahum acmaashoodiibuu eber ka dhigay afalam yasiiru kolka jaziira alcarabiya ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam bariga dhuxuu joogay magaaladan makuu ku dhashay magaaladan maka haddii looga dhaqaaqa galbeed reer madyan baa lagu baabi'iyey qowmu shucay haddii barigaa kore looga dhaqaaqana waxaa lagu baabi'iyey qowmu saalix reer samuud junub haddii koonfurta la aada jaziira alcarabiya reer caad baa lagu baabi'iyey kolka haddii ay afarta koona u dhaqaaqaan waxay helayaan dhaalimiin la dabargooyey guryahood yay degan yihiin see bay u cibar qaadan waayeen kolka waa wax wadkii gelayn neef xoolaad ka liidataa hadduu neef xoolaa u yimaado meel neef bahal ku dilay uuska markuu u uro intuu carroos qayliyuu agaa wax ka dihay kolkaa meel lagu baaba'o dad ku dhammaadaa degan tihiin wasakantum fii masaakin aladiina dalamuu anfusahum watabayana lakum kayfa facalnaa bihim wadarabnaa lakum alamhaal haddaa dad la baabi'iyey guryahoodii degantihiin wixii lagu sameeyeyna laydiin caddeeyey dhan walbana waxaa laydinka tusay ilaa idina gambaleelka laydinku yeedhiyo wax garan maysaan miyaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi afalam yasiruu war waxaan miyayan soconin fil ardi dhulka gudihiisa soo kuma ayan socon oo fa yanduru ayan dhowrin kayfa sida ay kaana ahaatay caaqibatu aladiina kuwii cirib dambeedooda min qablihim iyaga ka horreeyey ka qawmi nuuxin wa huudin wa saalixin wa shucaybin sowma arkin cirib dambeedooda min qablihim iyaga ka horreeyey oo kuwa maxaa xaalkooda ahaa dammara allaahu ilaah baa rogay calayhim korkooda welilkaafiriin inta xaqa diidayna amhaaluhaa halaagga gaas ku dhacay mid la mid awyaan wax alla wixii xaq diiday kuwaa hore wixii lagu sameeyey wax lamidah u yaal kolkaa maskax shaqaynaysa male miya la maamin maayo miya la taamilo qaadan maayo miya dammar allaahu ilaah baa rogay calayhim kuwii kuwan ka horreeyey welilkaafiriin inta xaq diidday idaylkeed kuwa hore kuwa dambe kuwa soo socda xaqdiidyaal waxay leeyihiin amhaaluhaa cirib xumada kuwii hore ku dhacday mid lamida ayay leeyihiin oo maxaa u sabab mar walba inta daalimiinta la halaago ayaa mu'miniinta la badbaadiya kolkii kuwan la baabi'iyo wa anjayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun baa eebba yidha intii i rumaysay ee iga baqday ee i raacday badbaadiyey intii i beenisay baabi'iyey sababku waa maca daalika sababka waxa wey lianna allaaha eebba weyne mawla aladiina dadkiibuu u weli yahay aamanuu xaqa rumeeyey inta xaqa rumaysay maamulaha hoggaamiya eebba weya subxaanahu casa wajal isaga adduun iyo aakhiraba hanuuniya daalika sababka waxa wey bianna allaaha eebbaweyne inuu mawla aladiina dad sayidkood yahay maamulahood aamanuu xaqa rumeeyey oo kuwa kanna la baabi'inaayo markasta wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahu xaqdiidyadu wax maamula male shaydaan oo ka tabar xun iyaga ayay cuskadeen laysla baaba wa ana alkaafiriin inta xaqa diiday laa mawlaa sayid dhaqaaleeya oo maamula lahum uma sugnaanin in allaha yudkilu aladiina aamanuu si gaara waxaa loo taabanayaa inta eebba rumaysa ee raacday aqalada loogu talagalay iyo waxaad isla arki doontaa qoladan kale waxa ku dhaca qaala tacaala waa tarkiib iyo tarhiib marna akhyaarta iyo xaaladahooda iyo abaalgudkooda lagu sheegayaa si aad u higsato marna ardaasha iyo edab darradooda iyo damaarka iyo naarta loogu talagalay yaa lagu sheegayaa si aad uga cararto qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi in allaha eebba weyn yudkhilu wuxuu gelin doonaa aladiina akhyaarta aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu sameeyey asaalixaat acmaal suuban waa inay wixii farad iyo sunnahana guteen wixii muxaram iyo makruuha ka fogaadeen xaggee la geynayaa jannaatin beerayaal ay gurye iyo geedo ku dhex yaallaan yaa horta la dejinayaa jannaatin beerayaal baa la dejinayaa tajri waxa qulqulaysa oo shubmaysa min taxtihaa taxti ashjaariha wa qusuuriha jannadaa la dejiyey guryaha iyo geedaha ku yaalla hoostooda waxaa dareeraya alanhaaru webiyaal webiyaalku meel kastoo qur-aanka ka mida alanhaar baa la yidhaa laakiin suuradda keliyeeta ee webiyaashii qaadaa dhigtay middan wey waa kugu soo dhow yihiin fiihaa anhaaru min maayin hayri aasinin wa anhaarun min labanin lam yatakhayar dacmuhu wa anhaarun min khamrin wa anhaarun min casalin ayaa ku iman doonta intan waa lagu ijmaaliyey alanhaar webiyaal afara ayaa gudaheeda dareeraya haddii mu'miniintii sidaa la yeelay qoladii labaadna arag waaladiina waxa kafaruu xaqa beeniyey yatamatacuun adduunka intay ku nool yihiin bay arkaa qaadayaan bakti iyo khamro iyo qurun idaylkii bay tamashlaynayaan waaladiina waxa kafaruu gaaloobay yatamatacuun adduunka intay ku joogaan way iska arkaa qaadayaan raaxaysanayaan wayaakuluun waxay wax u daaqaan kamaa sidii ay ta'kulul ancaam xoolo wax ii daaqaan caqli la'aan iyo maskax la'aan iyo iyadoon loo kala miiladayin xaaraam iyo xalaal caqli aan wax lagu cunin bay sida xoolaha labada gadow xiraan wannaaru cadaabba maswan hoywa lahum iyaga kolkaa jannadoodii maxay noqotay tilmaanta adduunkayba noqotay jannadood kolka xadiis fii saxiixi muslim ku sugan addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir kolkaa janna uma dambayso wa fii suurati alacqaafna waxaynu ku soo marnay wa yowma yucradu aladiina kafaruu cala annaar adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum addunya wastamtactum biha falyowma tujzawna cadaaba alhuun kolka hadday jannadoodii ku jiraan kolka hadday bakti iyo waxaan jirin cunaan waa kaa jannadoodii wey waaladiina waxa kafaruu xaqa diiday yatamatacuun waa raaxaystaan wayaakuluun waxay wax u cunaan kamaa sidiisi lamida taakulu ancaam xoolo wax u cunaan waannaaru naar baa mathwan hoy lahumwa wakaaye aayaddan waxay soo degtay saacaddii suubanaha makal mukarama inta la xiriiri geliyey uu ka baxay uu markuu degmadii dhammeeyey oo xuduudkii maka ka baxay yuu saa u egay maalintaa nabiga waa saddex iyo konton jir makuuna ku dhashay aabbihii baa ku dhashay awowgii baa ku dhashay dal kale ma arag markuu u dheeraa daa'iftanuu tegey oo weliba lagu soo tumay markaasuu calacalay wuxuu yidhi wallaahi innaka la axabu lbilaadi ilay dhulka eebba uu leeyahoo dhan makayadaan kuu jeclahay walowlaa annahum akhrajuunii haddayan gaaladan ku degan iga kaa bixin maa akhrajtuka abadaa weligay kaama bixin waa ilmeeyey mufaaraqatu lma'luufi mashaqa meeshaad ku dhalatay dadkaagii dalkaagii ahalkaagii markaad ka dhaqaaqdo si xunna uga tagto wadnaha ku go'a markaasaa rabbi hadlay subxaanah waka'ayin badanaa min qaryatin degmo badana hiyo degmada ashaddu ka daraasho badan quwatan xoog haddii la yidhaa min qaryatika tan maka oo reer caadiyo reer tamuudiyo ummadihii la damargooyey qoraash iyo carab waa ka xoog badnaayeen kolkay sidaa u tacadiyeen oy rabbi ku tacadiyeen oy rusul iyo diin la dagaalameenna waa la damargooyey kolkaa middaan makaa maxaa ku jira waka'ayin badana min qaryatin degmo hiyo degmadaasi ashaddu ka daraasho badan quwatan xooga min